ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay nicholas key ayaa maanta booqashadiisa ugu horreysay ku tegay somalilan si uu kulamo ula yeesho xukuumadda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan haddaba waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa warkan nooga soo diray hargeysa gooro
ambasador nicholas key ayaa markii uu suucaga dhigtay magaalada hargeysa hadal kooban oo warbaahinta siiye ku sheegay in safarkiisan uu yahay kii ugu horreeyey uu ku yimaado somalilan iyo bilowga howlgalka qaramada midoobay waxaana uu ku sheegay ujeeddada socdaalkiisu inuu yahay inuu dhegaysto wax ka barto kuna hambalyayo nabadda iyo xasiloonnida somalilan ku naaloonayso islamarkaana uu kulamo la yeesho wasiirada iyo ururada bulshada si uu ugala xaajoodo sida ay u wada shaqayn lahaayeen qaramada midoobay islamarkaana loo sii xoojin lahaa nabadda iyo xasiloonnida
I'm come to listen, to learn, and I'm sure also to appreciate the relative peace.
waxaan u imid somalilan in aan idin dhegaysto inaan wax ka barto iyo weliba aan ka mahadceliyo nabadda aad ku nooshihiin waxaan wasiiradiinna iyo bulshada rayidka aan kala hadli doonaa sida aan u wada shaqayn lahayn geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor maxamed cabdilaahi cumar ayaa isna dhinaciisa ku soo dhoweeyey ambasador key magaalada hargeysa isagoo sheegay in inta uu joogo uu kulamo la yeelan doono xukuumadda baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka waxaa farxad noo ah maanta in uu booqasho dalka uu ku yimid ambasador nicholas key oo ah wakiilka cusub jamciyadda qurumaha ka dhexaysa xogayaha guud oo dhowaan soo magacaabay waa safarkiisii ugu horreeyey ee halka ku yimaado marka waxaan jecelahay marka hore inaan kusoo dhaweyno dalka maanta iyo beritaba way nala joogaa safiirku qaybaha kala gedisan ee qaranka hadday xukuumadda tahay hadday baarlamanka tahay hadday tahay ururada bulshada intaba wuxuu maanta iyo jimciyada qurmaha ka dhexaysaba wuxuu la yeelan doonaa kulamo ambasador nicholas key iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ayaa isla maantaba booqday xarunta guddida xasuuqa ee somalilan isagoo kulamana intaasi kadib la yeeshay ururada bulshada rayidka waxaana lagu wadaa inuu caawa fiidka kulankiisa ugu horreeya uu la yeesho madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo safarkan ambasador nicholas key ayaa noqonaya kiisii ugu horreeya uu ku yimaado somalilan tan iyo markii uu la wareegay xilka madaxnimada howlgalka qaramada midoobay ee kaalmada soomaaliya cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa